bismillahi raxmaan raxiim eedeer ciidan dhawo magacaabay maybal lare maxamed karsala daawuda lare waan eed ciidan dhawo waan mayna kasugunaata kulley ma may laraay baay
weliba sharaxaad noo siyaase maadaamaad ata gudoomiyihii degmada rabdhuura bulshadii iyo weliba xaalada guud ee degmadaasi xiligan
sidii la ogiyey bulshadii horta degmadaas rabdhuura dhibaatadii iyonay teebo madi nabadiidkii qubsadii arladii way ku shalkahay dadkii barakayaal badana galeen dad may baan dhaheena dhinac xudur magaalmada hada xudur iyo diirin kam meelaa deginin qaarna jidka dheero baydhaweha galeen baydhawe kooyan qaarna may baan kaheena dhinacan galbeedka xuduuda tuulooyin oo dhinacana may laraa xuduudaheeda ayaan shalkahayn markan wal oo triyar oo yaa ka damboyaan deegaankii maadaama nabadgelyo humo oo nimankeeda iyona teebo abaartii oo zid oo afar sana oo roblin ka helnay deegaanka isdabajoog ilaahayga deri qobsadii darteeda markan dadka ciidanku barakaceen lamada sababooda waa nuquqaay nabadgelyo humo iyona teebo abaaro darteed waayo meelihii oo nimankaas haysadaan hay-adihii samafalka iyo gacmihii dawladda mudeeri koraan saas darteeda dadkii dan yar hayti intii dhagaago kortay jididkaasa kashal dhagaageen oo aan iya ku qahen edeer
dadka ah kubugtaali degmadaasay oo weliba amni darro iyo weliba dhibaatooyin kale yohan kubugtaaleen tirakoob maashi haytan oo weliba deegaano maashi haddii xilligan ku noolyihin
deegaankii okishalnawamay waa okishalnawyin dhiib xudura seedan xudura ka noolin dhiibna mayba hadeerena baydhawo kulli si kam oo degmada rabdhuure magagiiba tabaalaji ka koranya ayaa degan weliba nama dhiibooda shalnagada dhiibtoota dembe wakti dembe hilan dembe qoyki iyo dhiibti hor baydhowi deginin dhiibtona may baan dhahayna tuulooyinkaas oo xuduudan oo galbeedka degmada rabdhuure sida washaago iyo dhuure iyo gaan dhahen meelaha shalgahen markan dadkii meelahaasa ka shal sugunin tarakoob ahaan hata boogi mi horyaa laakiin deegaankaas danta deertii hay laakiin mayba tirakoobkii liinkunta korne saacad kasta ya marba ya wala kooyayaan twenty four hours dad usuga kooyeeyo idbs ayaa gale markan sii kordhayan dadka nagadawna oo masmeelo kala baadiydi iyo anguurawna eed iyo eedan yeri markan saas darteed tirakoobka asa bogi hore laakiin meelo ka shal suganin shal diiwaangelinay dadka mamka gudoomiye iyo maamula leeyin saasa yaa ya yaa haasho kasugunyada
sanad maashihay sanadkii dadkan koray ha kubugtaalen degmada rabdhuur oo weliba galantan iyo angali kooxda nolol nabadiidka argixisada al-shabaab
ilaaaqaymay baatay lamada konto magiliti bili todobaad yaa kowdii waa nimankaas galantan gali xilligaasi inta ka dhatiyo waa ku guuray lay waa kan geeka saadngan kilhadala lakuroog iyo inta ka dhatiyo oo dadle horle laa ku guuray walamakanagana taamka laaku guurin xilligaas hayd marka maadaama dadka ada sheegtay oo xudurha deerin iyo in dad eedan tiro badan deegaankana deegaan shonghayne weliba baari iyo weliba xoolan karoogna xaalada tiido tan nololeed si at xilligan wallaahi adare ma korta adeer lan guriga ugahay oo maylaray harun tibdegi dhibaatadiis iyonay teebo xaaladiis dare ma korta laakiin ilaahiya kama hasana dad badana ku jawaabiyay dhinacna hay-adahan wala gacan siiyeen laakiin boqolkiiba may lera kore afartun iyo lera koranto waa la deerano oo sabilifada inagati haddana dadka hoote ahoo insheegaad hataa marka koowaad hata mayle lala tacaamulaayay nolole iyo biyoogi waxyaabaha daruuriga lala tacaamulay laakiin may dhamana dhinacan caafimaadka iyo waxbarashadii waxay bulshan baahanahati dareema kortee taas dhimantay laakiin wala hadda eed juudi liingeliyo hanag waa xagga nololiyo baati biyo oo daruuriga ah antaasay hasanka daran yaala la tacaamulo hay sidaan ogsagna degmada xudur iyana waliba ku sugana dad ciidan tir badan oo buktaal ee iyagu kooyan degmada tiyeglow ee gobolkaas bokool ka tirsan marka maadaama dadkan iyo hayn dad deegaansho iyo dadkii oo xudurka noolaya lamid nagadeena amase gaar kaamam oo yalan ka sameeya duleedka magaalada kaama malin sameey degmada tiyeglow iyo degmada rabdhuure wal hatina degmada xudur walay ku baahsan lamadaas ayaa martan lamada bada meelashal deginin tiyeglow degmada tiyeglow dadka ku gaay meelgoone deginin degmada rabdhuure meelgoone deginin may kale jira tuulooyin oo may la raad oo weji hooskoogay iyo kuwa degmada xudur hooskoogay oo iyoona ka haya gobolne dhuuti keena jaraan sida buurdhowne iyo garsweyne iyo tuulooyin farac badan oo iyoona mayla raadiso wali weji hoosaadigmada weji hooskoogay iyo wali degmada xudur hooskoogay oo iyoona kaam kale ahoo iyoona dhuuti meyle keena jaraan lamada degmo oo tijabiyow iyo degmada radhuurana iyoona gooniyin shal degmin iyoona dhahootiya kayin marka dhahootiyada farac balanaya marka geliyan era koro degmada xudur culays balama saaran ilaahay ka mahadsanay hay-adaha iyo shacabka iyo maamulada iyo na jawaab ilaa xad ayaa kubigi era koro ya ya yaa la gacangobday umatamela deerti laakiin saan iba kin sheegi intaasi la qobday boqol lihidan dhamantaa la era koro
barkacsin un wada ogsigno haddii meel camerans kasadaan dhibaato badan yar la kulmayaan oo dhinaca bini-aadinimada muddo ya ka sugayin oo weliba lamasan iyo walajara degmada xudur si aad sheegtay lamada contumility oo bugtaalen ee degmada tiidiyo ee rabdhuura barkac ahaan le markaas unrogana amaskeeda dad oo weliba xarumo isbitaal walbarasho lanfur iyo in dadkaasay
may adeer may dirna waa hata mayle la tacaamulay hadda nooligayaala la tacaamulay sidaad ogto bulshada oo meel ka noolo waxyaabaha oo daruuriga lilaahnimada kumadaha nooliga ooba la hela may limbaahanyaa caafimaad iyo naytee waxbarasho iyo waxyaabahaasa limbaahanyi iyo wili may hela ilaa kaamamka meelihii may furnaa meelihii umati owlaadaas oo faraha badan oo may la raayso dhahooti kaamamka ka jaran oo waxbarashadooda iyo daryeelsho iyo iyo weli ma helna siyahay haddii laku reeba amteedida iyo hay-adaha localka oo meela xudur iyo ruroogan caafimaad ahaan iyo kormeranka sananomas iyo idaha galaan weji laakiin kaaminki ini laku furi lahaa hata ma suuro galna mida kale tan may la raadis sidaad ogta xafiiskiina may baa laku furay meel tuulooyinkii hooskooda degmada rabdhuura tuuli kumada oo washaado la rawa hati may ku furinay xafiiskii degmada rabdhuura si kumeel gaara ninka shaqeey systemkii dadkii meelaha deeri iyo nayteegow iyo maamulka iyo nin meelal ku shaqeey laka shaqeey hay-adihii iyo weliba meela anka hata ciidanka liidito oo nolol ahaan iyo gacanta hay-adeed i dow laga gaaro shidanka liidito mada kumadaasa washaadihii dhuri iyo xuduuda hanijari iyo ciidan liidida dadka baydhow iyo dadka xudurba ma ciidanka liidida han washaadi iyo dhuri gabdadaas ayaa ciidan liidida su-aalfayn adeer saa waa xafiiska mayb waa horta adduunka sida loogi maamul ama qofkin gaariga xaraga usbugan jiran kajar waa laga koro xaragaas hooba goosbul adeed ahay laakiin hooba maamulkii iyo systemkii bishageeyo mayba lamadaasa usbugii xaragii ka jaray oo kale marka maamulkii hooba miilsadheedo xafiis furudo xafiiskii furinyaa shageeyo mayba shageeyey ku-xirkii iyo kuwargabkii iyo nayteebo may laraa abaabulkii iyo dhagdhagaagii iyo system waxyaabii oo dhan ayaa maya nagadaayana walshageeyo active aya nagadaaya marka walbadanga tarewa walbadanga tare may boqolkiiba siyatinsiib may nagday ni dhuhutooyinka dadkagahi meelangahi iyo hay-adihi leesin shaldurmin shalduduming iyo sidii hay-adi walangaarsiin lahaayeen iyo abaabulkii may laraay degmadii may laraay sidii jublinka nagdan lahaay abaabulshee dhagdhagaadi waxyaabahaas walbadanga tarewan aaminsan insha allah wadilaah xafiiskan isin dhowrka meelood ka furteen kuwargelidana dowladda federaalka koonfur galbeed weliba hay-ada deeqbixiyaalka ee si oo han la xiriiraan bulshadan dhibaataysan
xafiiskii degmadii makuwada shaqeeyo xafiiskii degmada rabura may ku shaqeeyo haate si kumeelgaaran ku shaqeeyo haaye meelan la raw washaaga su-aaliinta haddii aan nagada dawladda oo koonfur galbeed meel araabiso arrintan oo liinfurneeba madaxweynaha iyo hiyadaha kusee o dhan laharirni meel araabiso niilwadan iyo waa bani garsiron iyo waa isliwadna may wal meel araabiso tafarud yahan wana leen iskubaadana meel araabiso isku furinina markan dawladda koonfur galbeed iyo rogna markan hadii muhiimada hatana mayba oo iyadan taras ansiyaanay andana aan ini hay-adaha naftalka wargelin ani mayla raadis hay-adaha tonka rabdhuura ama walaxgaadano ini mayla raadis dhowran lahariiran xafiiska mayla raadis degmada rabdhuura oo kufurun washaada arrimahaas markan yoon hatanka baabani waan sheegnay mahornin sheegn hatan sheegan markan iyo ina markii iyo taasadaanariga markan l t b iyo walgaarkii koran i lambolihaaye i walis bii koro sinanas ogaado may la raaci sinanas kula wargaba arrimahaas iyoonan sheegaan waana mar labaad mar saddexaadba nakanka nagaana may la raaci sini halherilamelan haddiinu reedan kanagana sanadii lamada kun tomiyo toddobadii oo dalka soomaaliya guud ahaanba awaarkadeedii gaar ahaana koonfur galbeed si-eedii awaartaas aan saamaytay marka bulshada ka nool haddii aad naxasuusida bulshada ka nool ama bulshadii bogtaalahayti oo rabdhura ku bogtaali qeybo meel iyo baydhawo wili baxdur iyo sharow wili meelo kale si aan saamayti maadaama dad bogtaaliyo haayeen raashiin iyo weliba beerow iyo lahayn wal hankabana oo kooxda maleeshiyada al-shabaabna iyo injeysideen in deegaanadii ku bogtaalaan weliba dhibaatooyin kale iyo la kulmaan
waa horta ti nagabeha bahay gurigaa ku bahay mayla raadis ama olaadaa ku biido mba abaaraa ku biido gurigaa ku bahay dare ma korto culayskus haysada waayo mayla raad madi guriga laha ku bahaw naftana la badbaada mahoji agab mahadaadadow meelila koyo may limbaahaña meel mayla raa idhiidi iyo nayteebo dabaali i intayko laku galo limbaahañi may kale limbaahaña noole limbaahañi may kale jartee meelka dhowti meelaho balinka kooyo kaam la furaad aragta caafimaad humi kooya sanabadgeli humi kooya waxyaalo badan ku kooya marka intaas dhan duruuftaas dhan ka xeeran markan maysay erafaday eedi eedan fay lala faday intii hata meelo oo hagdhaatay meelo hadeertena ni gacan la sii ini inti kale si haniindhaana deegaamadeeda roogan ini may la raasli ka roogin lahayn sitanbay ka roogin lahaayeen oo tan bani aadamnimada waa ku gobol koran xagga nabadgelyada mandarkii oona abaarta ilaahiya kafalana ilaahay wigiisaan ani ilaahay mandarninshaan ani sidii iyon ka sugnaadan lahaayeen laka talagala ya eed iyo eedan fay laadan lahayti waan mayb waa laga dhaxay guriga hugahi dhibaatada deeraas iyo taas kolley lambad waa caqli la dareeme su-aal balaman baahan uleedka saaran iyo nagtee dhibaatada haysata dadka keri degmada rabdhuur maadaama gudoomiyihii degmada sida ta jarana war xiriira kilisamayeen oo weliba iyo ku hadlayaan dhibaatada weliyo kahaan kooxo nolol nabadiidka al-shabaab
jaraha bani aadan bulshada rooga eed iyo eed mayb waaha anfalada lahaayana ani mayla raais mar un systemkii dawliga hadeero xagga hay-adihiisa ama falkii hadeerano eed iyo eeda aan sugudaayan eed iyo eed hadaan la hariiraayan eed iyo eed hadaan warsadaayan may dhaqaaqi jara walbalan ka weydiaya reed maykin sheegay mayla raais xiriirkaas jare codsigaas iyo hadalkaas jare laakiin daarnay bakileyn hoo ama usbuuci ama bala si lahaate jarta arrintaas
dadkii weli degmada rabdhowra ku sugan haanoono baay iyo weliba boqol iyo karafaasiin maamulkii ta guddoomiyihii hogaamiyaye degmadaasi rabdhowr maysin ku qorshaysan intiisi markaasay wal ku qabataan xaaladda bini-aadanimo iyo weliba galankahayoga degmadaasay weli galantaanka jarta kooxo nolol diidka al-shabaabba horta tan oo bani-aadanimada oo dadka haqahi ani an bay iyo boqol iyo meelo galbeedka dhinaca washaagi dhuurey algadheer hada tumagnaalindheerne xuduudeje maykan dhuuri iyona teebo in washaaga tukukoy intiyo kagahen meelo dhanba wareegay walaanan wareegayna maybaan kuurgalida nololooda nololyo iyona teebo haasho si aan ogiimeyo iyo si aan dhibaataysinin iyo si walansalelen si kanoolin aan ogiima iyo dhangaseeday biyo ka wareegay iyo dhanna aragi duruufo bani aadamini haysata xaanumadaas haan elamadaas oo laku tara korto nalaku tara xaan kalena ummadihii iyo meelihii waa lingaasii koro linlahadala koro odka ama galanta deeraasani linlahadala waxqabadkan taasu tan bani aadamnimada tan kale oo dhinaca nabadiidka arrinti xaaladiitis hata waxyaabaha oo damacasagna oo fadaano mayba kumadata ilaahay idin shay ini degmadii aan hakanagata ilaahay idin shay sistamkii dowgiliina ka shaqeeya isku daygaas iyo abaabulidaas iyo nayteego roorkaas iyo ruxleentaas haka jarna ilaahayna ku rajayaan insha allahu haddii ilaahay arra waayo meelaha taasiskuna ku furanayay maybaan jarta degmada rabdhuure labaatan kow kilomitru mayla raay abaabulida iyo dhaqdhaqaaq iyo hoobun fursad ilaahay ninsay may rajayaan ani degmada galanta dowladda diiwaankanagata haddii ilaahay arra horta ciidamadii degmadii nafteeda ni la tababaro oo degmooyinkii ciidamadii lain tababari oo keliyaana lain tababar xuquuqdaas xaq yeelato iyo nafteeda mayla raayis yaa rajadeelana intii iyo tababarkii iyaha iyo dhaabkii lakolawna haddana sideedaba mayla raayis gacmo ma iskorsaaradaan ni hataa hoobaada socdo waayta inaad garguurito kasabaata ni mayla raayis xasba xaaladii sidii madaasaladii macquulnila tan dhagdhagaagno oo isku daygayn iyo nagtee muxaawalooyinkan sii wadana yaa rajayn haddii ilaahay karaa la nagada gudoomiye eedeyda mahadsantaan adii mudan odeer